kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka xarumaha islaamka ee waqooyiga maraykanka ayaa dhowaanahanba ku howlanaa siday uga qayb qaadan lahaayeen wax ka qabashada dhibaatooyinkii ka dhashay duufaannadii iyo roobabkii ka da'ay meelo ka mida soomaaliya golaha imaamyada waqooyiga maraykanka ay hoos yimaadaan ilaa iyo koob iyo labaatan masjid ayaa waday olole ay lacag ku uruurinayaan lacago badan oo la yabuhay ka soko waxaa goluhu ilaa iyo hadda deeqay lacag gaadhaysa ilaa iyo siddeetan kun oo dollar sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah guddoomiye ku-xigeenka golaha imaamyada waqooyiga maraykanka ahna imaamka masjidka abubakar ee magaalada siyaatal ee gobolka washington ayaa ka hadlaya dadaalkoodii bismi illah wsala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wasaxbi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu runtii dadaal badan baan samaynay majlisulaima golaha isutaga ee imaamyada waqooyiga maraykanka oo ka kooban ilaa hadda koob iyo labaatan masaajid waxaan go-aansanay markii arrintani soo baxday oo dhibaatadani ay dhacday inaan farraisin ka wada samayno lacag uruurin hal maalin waana ku guulaysanay waxaan arrintaa kusii xijisiinay qolalka laymasha oo iyagana ma dad badan ay wax ka bartaan oo ay ku jiraan arrintaa aada iyo aad bay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool north america uga qeyb qaadatay hawshaana hormuud waxaa ka ahaa culimada ku nool wadankan maraykanka ilaa hadda lacagtu sidaad ogsoon tahay dadweynaha markii ay ka qayb qaataan howlahan marka hore way ka qayb qaataan oo dee marba way gacantaaga iyo lacagtan way sheegaan laakiin soo uruurkeeda waxaa laga yaabaa inuu wakti qaato ilaa hadda waxaana soo gaadhay lacag dhan siddeetan kun oo doolarka maraykanka ah oo hay-ada sharciga u leh waddanka maraykanka inay banaanka geeyaan loo dhiibay oy ka mid tahay hay-adda haro oo waddankan ka sharciyeysan marka waxaan rajaynaynaa wixii maanta ka bilowday inay lacagtaas iyagana gacantooda ka baxdo oo ay gaadho dadkii dhibanaa iyo dadkii dhibaatada ku dhacday hay-adda samafalka ee humanitarian african relief organization oo magaceeda loo soo gaabiyo haro ayaa lacagtan lagu wareejiyey hay-addan waxaa xarunteedu ay tahay magaalada san diego ee gobolka californiya howlaha samafalkana waxay ku soo jirtay ilaa iyo sannadkii laba kun iyo toddobadii hay-addu waxay gacansaar la leedahay golaha imaamyada ee lacagta deeqay waxay xafiisya ku leedahay magaalooyin dhowra oo ku yaala geyiga soomaalida iyo weliba xafiis ay ku leedahay magaalada nairobi ee dalka kenya cali xaaji cabdinuur oo ah madaxa hay-adda ayaa ka warramaya lacagta lagu wareejiyey iyo waxa ilaa iyo hadda u qorshaysan markii ay dufaanaha iyo dabeelada dabeesha ay ka dhacday waddankii soomaaliya ayaa waxa uu istaagay culamaa u diinka iyo dadweynihii soomaaliyeed dhammaan waxgaradkii haweenkii iyo odayaashii waxay u istaageen inay rijinkaasi wax ka qabtaan dhibaatada ku habsatay dadkeenii waddankii ku dambeeyey marka waxaa dhacday lacaga inay aruuriyeen oo tiradeeda gaarayso siddeetan kun oo dollar lacago badan baa lagu yaboohay laakiin lacagihii ma soo wada xaroonin wixii soo xarooday maadaama ay dadkii dhibaato badan ay meesha ka jirtay in horey loo gudbiyey ayay go-aan ku gaareen sutaga imaamyada waqooyiga america marka annaga ayay noo xil saareen lacagihii siddeetanka kun ahaa annaga hay-adeyna kaharo ahaan lixdan kun ayaa jaagah baa nool nagula wareejiyey hay-ada kale oo waxaa jira iyagana sidoo kale labaatan kun ay ku wareejiyeen sideetan sideetankaas kun ayay wareejiyeen masha allah waay markaa lixdankaa kun ee hay-adda lagu wareejiyey iyo ilaa iyo hadda waxaad qorsheynaysaa inaad ku qabataan walaal annaga ka hay-ad ahaan haro runtii horey baan u jirnay meesha tiamkeenna waa in place oo wuxuu ka shaqeeyaa garoowe ayaan ku leenahay saldhig arrintan markay dhacday se deg deg ayaan gurmud u samaynay gurmudka ugu horreeyo raashin iyo bustooyinka iyo annagaan ahayn hay-adda haro haddana mataqaana wixii waa cusub yihiin weli aruurintii baa lagu jiraa lacagtii haddaa nagula wareejiyey diyaarna waxaan u nahay wixii waxqabad ah marka aan saldhiga tagno oo lacagtii xaggaas laga resiif gareeyo inaan markaasi aan u fadhiisano wax alla wixii dadka ay u baahan yihiin inaan wax ku qaban ayaan diyaar u nahay insha allah hay-adda camuud foundation oo iyaduna sannado badan ku soo jirtay howlaha gargaarka ayaa qayb ka ah hay-adaha taakulaynta ka geysanaya duufaanada iyo roobabka soomaaliya ku dhuftay hay-addan ayaa sidoo kale dadaal ka wada dalka filibiin oo dhowaan uu duufaan xoog badani ku dhuftay guddoomiye ku-xigeenka hay-adda yuusuf aadam qaalib ayaase marka hore ka warramaya waxqabadkooda puntland puntland dhinaceeda dee waa dhulkayagii oo waa dhulkii aan u dhalanay ee soomaaliya oo iyada dee mashaariic baan ku leenahay bursaale iyo bacaadweyn iyo gaalkacyo iyo boosaas iyo dhulkaasoo dhan oo dee volunteers baa already on the ground noo joogay markaa gurmadka labada meeloodba waan ka qayb galnay insha allah waan ka qayb galaynaa waxaanaan jecel lahay ilaa iyo muddo bila inaan ku jirno oo dadka dhulka jooga ay ay sii joogi doonaan insha allah oon soo gebagabayno haddii alla yidhaha dadka hadda noo joogaa wax weli maanaan helin inta badan waxaan hellaa fo dadka maaragtay donorska iyaga si aan ugu gudbino macluumaad taswiiro iyo wixii deliveries la sameeyey waxyaalihii weli waan sugaynaa laakiin barnaamijka aan u qoondaynay labada meeloodba puntland iyo philippine labadaba waa ilaa konton kun oo dollar oo deliverigiisii la sameeyey wixii gurmadka lagu iibiyey iyo alaabtii iyo wixii la deliver gareeyey hadday cunto tahay hadday teendooyin tahay hadday tahay waxyaalaha weli waan sugaynaa oo volunteerskayagii baan ka sugaynaa ilaa hadda budgetka aanu hayno labada meelood midkiiba waa konton kun kontonkaas kun ee dollar ee ay hadd ugu tala gashay dhibaatada ka dhalatay duufaanada soomaaliya waxaa xigi doona weji labaad oo ah in dadka deegaanka lagu taageero sidii ay noloshooda mar kale dib ugu bilaaban lahaayeen face two-gana insha allah waxa weeyaan oo nooga qorshaysan hadday tahay dad ka haddii lagu celinayo meelihii ay ka yimaadeen hadday qaxooti jiraan oo dad displacement ku dhacay jiraan in meelahoodii lagu celiyo hadday xoola lahaayeen xoolihii xoola loo iibiyo oo annaga iyo hay-ado kale hadday jiraan iyada xukuumadda puntlandba la isla kaashado face two-gu had iyo jeer kaa weeyaan oo si noloshoodii rasmiga ahayd ee dadkaasi markii horeba ay ku noolaayeen in dib loo soo celiyo weeyaan face two-gu insha allah cali xaaji cabdinuur guddoomiyaha hay-adda haro ayaa dhinaciisa barnaamijkan amuuraha islaamka u sheegay in hay-addiisu ay dadaal intaasi ka sii dheer ka wado magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo dhowaan uu webigu ku fatahay dhulbeereed iyo dhul kale oo ay dadku degganaayeen
runtii lacaga ayaan ugu talagalnay inaan u aruurino aan geyno tiimka muqdisho ayaa ka shaqaynayo tiimkayna assessmentay ku maqan yihiin sidaad la socoto walaal wax kastood qabanaysad waa inaad qiimeyn samaysaa marka qiimeyntii baan ku jirnaa arrintan puntland iyo bariga ka dhacday way ka madax bannaan tahay arrinta jowhar runtii maalweyn bay noogu taalka hay-ad ahaan ayadana waan ku tala jirnaa insha allah inaan wax ka qaban
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkan maanta ku soo qaadanay xarumaha islaamka ee waqooyiga maraykanka oo dadaal ka geysanaya wax ka qabashada duufaannada iyo roobabka ku habsaday soomaaliya intaannu barnaamijkan oo kalaa mar kale ku kulmi doonnana waxaan dhegaystayaal idinkaga tegaa sidaas iyo jimco wanaagsan